إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan oo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxa ay ka fuliyeen gobolada shabeellada hoose iyo baay kanaalka alkataib al akbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerar dhabagal ah oo lagu beegsaday laguna laayay askar ka tirsan dowladda federaalka kaas oo ka dhacay deegaanka geerileh ee duleedka degmada ceeldheer dagaal khasaare nafeed dhaliyey ayaa mar kale ka dhacay degmada luuq ee gobolka gedo waxaa loogu yeero qaramada midoobay ayaa isbeddel ku samaysay howlgalkeeda gumaysiga dadban ee ay ka waddo soomaaliya munaasabad lagu dhisayay golaha nuqubada ah gobolka jubbada hoose ayaa ka dhacday degmada jamaame waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin abwaano iyo marti sharaf kala duwan madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu wadahadal la galo maamul goboleedyada ka soo horjeeda siyaasaddiisa ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah oo ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolada baay iyo shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal dagaal toosa ku qaaday xerada ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashida ethoobiya ay kaga sugan yihiin degmada dinsoor isla gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalab weerar ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka owdinleh ee hoostaga magaalada baydhabo dhanka shabeellada hoosena xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dagaallo ku qaadeen saldhigyo ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka saldhigga ciidamada shisheeye gaaraan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin degmada buulomareer ayaa waxaa lagu qaaday weerar toosa sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalka ee ku yaala xaafadaha munkayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye isla shabeellada hoose xalay qarax ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo ka mid ahaa ciidamadii qaraxa lala eegtay halka sidoo kalena oo mid kale ku dhaawacmay dhanka jubbada hoosena xalay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday guri magaalada dhowley oo ka degan yahay guddoomiyaha maamulka degmadaas welina faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay kanaalka ah alkataib al akbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerar dhabagal ah oo lagu beegsaday laguna laayay ciidamada dowladda federaalka kaas oo ka dhacay deegaanka geerile ee duleedka degmada ceeldheer maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
mu'asasada warbaahineed ee alkataib oo ku hadasha afka xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay qaybta koowaad filim xiiso badan kaasoo lagu soo bandhigayo weerar dhabagal ah oo dhowaan ka dhacay deegaanka geerile oo dhaca duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ee bartamaha soomaaliya kaasoo khasaare adag lagu gaarsiiyey ciidamo isku dhaf ah oo ka tirsan dowladda federaalka korna ay ka taageerayeen diyaaradaha dagaalka oo duulaan kusoo qaaday deegaano lagu maamulo shareecada islaamka oo dhaca wilaayada islaamiga ah ee galgaduud qaybaha hore ee muuqaalka ay soo saartay mu'asasada alkataib waxaa lagu daawanayaa cutubyo aad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada al-shabaab oo weerar jidgal ah u dhigaya askarta dowladda federaalka labadii dhinac ayaa iswadaarsanaya hubka noocyadiisa kala duwan
فكم جندلوا من عميل جبان أبادوه بالضربة قاصما شباب بنيرانهم أجهزوا على دولة الردة المجرمة فكم جندلوا من عميل جبان أبادوه بالضربة قاصما ciidamada dowladda federaalk sida muuqata waa looga taakownaaday fagaaraha dagaalka durbadiiba waxay bilaabayaan in qof weliba uu naftiisa la baxsado askarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhulka hawdka ah ee deegaanka geerile ku eryanaya ciidamo raxanraxan ah kuwaasoo qaarkood iyagoo sii baga cararaya ay tooganayaan dagaalyahanada xarakada al-shabaab المسلمات وبالنفس ذادوا عن المسلمات يخيف الطواغيت إرهابهم ومن بطشهم تخرج
ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhaawactiraya askarta ku firxatay dhulka hawdka ah waxyaabaha hindhahaga soo qabanayaan inta aad ku guda jirto daawashada filimka waxaa ka mid ah ciidamada qaar ayaa gabaad ka dhigtay dhirta ku taala goobta la isku farasaaray laakiin waxaa ugu tegaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab أبادوه بالضربة القاصمة أبادوه بالضربة القاصمة برشاشهم سطروا الملحمة وصاروا المعارك بالأحزمة وصالت حمى الشرع أرواحهم وبالنفس ذادوا عن المسلمات dagaal kooban kadib ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si buuxda ula wareegay goobta dagaalka waxaadna arkaysaa qaar ka mid ah askartii lagu dilay dagaalka oo la isugu keenay goob fagaare ah kuwaas oo badankooda rasaasta ka haleeshay madaxa iyo feeraha sidoo kale waxaa kasoo muuqanaya isdaarka alkataib suldaan daa'uud xasan aadan waa suldaanka beesha wacisleh taasoo kaalin la taawan karayo wacdaro ka muujisay duulaankii uu durbaanka u garaacay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka
يشنون غراتهم ويغزون في الليلة المظلمة ويغزون في الليلة المظلمة برشاشهم سطروا الملحمة وصاروا المعاريك بالأحزمة الحمد لله ثم الحمد لله إلهي بي جبيي nimankii murtadiinta ahaa ee soo duulayaasha ahaa ee gardarrada ku soo duulay ee deegaankeenna ku soo duula waa kuwa hadda yaalla meelahan yaalla nimankan deegaanka wuxuu ahaa u dhexeeya coysweyne iyo ku baaba'ay iyo ceeldheer u dhow oo deegaanka geyrile la yidhaahdo ku baaba'ay nimankaanu in badan baan u dignay oon u sheegnay oon dhahnay war niman yahow wuxuu ahaa gardarrada aad haysaan iyo dulmiga aad wadiin iyo shareeca dumiska aad wadiin iyo dad nabadood ku soo duushayn ka joojiya maantay xaqiiqadii hayaan dadka kale waxaan leenahay dadkaanu oo soomaalid waa wiilal soomaaliyeede oy dadkan ka soo tageen hadda kuwaanu way tageen laakiin kuwa dambe waxaan leenahay niman yahow ka reeba
qaybaha dambe ee filimka cusub ay baahiisay mu'asasada alkataib waxaa lagu soo bandhigayaa hubka iyo rasaasta ay garwaxsanaayeen askarta dowladda federaalka sanadda militari ee muuqaalka lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah qoriga ak qoriga sida darandooriga u dhaca ee loo yaqaano bikemka qoriga garbaha laga turo ee r b g-ga ah iyo qalabyo kale oo kuwa ciidanka ah معاريك بالأحزمة وصالت حمى الشرع أرواحهم وبالنفس ذادوا عن المسلمة وبالنفس ذادوا عن المسلمة
dagaal khasaare nafeed dhaliyey ayaa mar kale ka dhacay degmada luuq ee gobolka gedo faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya mubaarak cumar tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helaya dagaalo mar kale ka qarxay degmada luuq ee gobolka gedo kuwaas oo u dhexeeya maleeshiyo baalaad wadadega degmada luuq dagaalka ayaa lasoo werinaya inuu yahay mid culus oo labada maleeshiyo baalaad ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dagaalka xoogiisa laga soo sheegaya inuu weli ka socdo duuladka bari ee degmada luuq dagaalkan ayaa dhaliyey khasaare dhimashiyo dhaawaca inta la xaqiijiyay ilaa lix ruux ay ku jiraan dad shacab ayaa ku dhintay dagaalka ka socda degmada luuq ee gobolka gedo wararka qaar ayaa sheegaya in ay qayb ka yihiin dagaalkan ciidamo kala taabaxsan dowladda federaalk iyo maamulka la magacbaxay jubbaland kuwaas oo kala saftay beelahan walaalaha ee dagaalamaya muddooyinkii dambe waxaa sii xoogeysanayay dagaalka u dhexeeya beelahan walaalaha ee ku dagaalamaya gudaha degmada luuq iyo daafaheeda kuwaasi oo ay hubku isugu dhiibayaan dowladda federaalk iyo maamulka la magacbaxay jubbaland
qaramada midoobay ayaa isbeddel ku samaysay howlgalkeeda gumaysiga dadban ee ay ka waddo soomaaliya tafaasiil ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader kulunay iskugu yimaadeen waxaa loogu yeero golaha ammaanka ayaa lagu sheegay in isbeddel lagu samayni doono howlgalka qaramada midoobey ee soomaaliya kaasoo soo socday ku dhowaad soddon san oo xidhiir ah golaha ayaa qaranka ku duugay in howlgalkii qaramada midoobey ee soomaaliya loo beddeli doono mid ku meel gaar ah oo uu qorsho u yahay in si dhow loo soo afjaro iyadoo qaybka qorshayaasha ee qaramada midoobey iyo guud ahaan shisheeye ay kaga jilib laabanayaan caalamka islaamka kadib markii ay ku daaleen duulaankooda howlgalka qaramada midoobey ee soomaaliya oo horey loo odhan jiray unisom ayaa isku beddelay howlgalka gumeel gaarka ee yutmis iyadoo howliyo xafiiska qaramada midoobey si tartiib tartiib baa loogu wareejinayo dowladda federaalka sida uu qorshuhu yahay wuxuu howlgalkan kumeel gaarkaa sii socon doonaa labada sano ee soo socta waxaana go'aankan la sheegay inay gaartay qaramada midoobey iyadoo la fiirinayo codsiga ka yimaaday wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka oo ahaa in la soo afjaro howlaha ee qaramada midoobe ka heysa muqdisho bishii agoost ee sanadkan ayay ahayd markii warqadee soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka oo ku socoto qaramada midoobe lagu codsanayey in lagu soo afjaro howlgalka qaramada midoobey taasoo ay dowladda federaalk ku sheegtay inay qayb ka tahay qorshayaasha ay ku doonaysay in iyadu la wareegto taladeeda sida loo dhigay hadalka go'aankan ayaa ku soo aadaya iyadoo uu walaac xooggan hareeyay duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya waxaana weli caddeen iyadoo atmis isku diyaarinayso kabixitaanka dalka cidda qaadayso maalgelinta ciidamada shisheeye wixii ka dambeeya labada kun shan iyo labaatanka xilligaas oo dowladaha afrikaanta ee soomaaliya ku reebayaan ciidamo hooshoodu tahay ilaalinta xarumaha muhiimka u ah dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada munaasabad lagu dhisayay golaha nuqubada gobolka jubbada hoose ayaa ka dhacday degmada jamaame waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin abwaano iyo marti sharaf kala duwan warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya cali aadan munaasabad lagu dhisayay golaha nuqbada jubbada hoose ayaa ka dhacday walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose xafladan oo lagu dhisayay golaha ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin abwaano marti sharaf kala duwan kulan iyo dowro qaadatay muddo toddoba maalin ah ayaa salaadiinta walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose looga soo gabagabeeyey degmada jamaame xaflad heer sare ah ayaa lagu qabtay dhismaha golaha nuqbada jubbada hoose taas oo ka dhacday dhismo ay walaayada u dhistay odayaasha dhaqanka gobolka jubbada hoose ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey oo ka mid ah culimmadii wax ka bixinaysay dowladda loo qabtay salaadiinta gobolka jubbada hoose dadku halkaa fadhiya waa wada mas-uuliyiin inaan marka mas-uuliyaddaa dareenno shucuur bilmas-uuliya ayadana waa loo baahan maxaa yeelay amaam allah waana la weydiinayaa mas-uuliyadda wax sahlan maha ummad baan mas-uul ka nahay xil baan u qaadnay marka inaan dareensan nahay xilkaas siduu u weeyahay iyo mas-uuliyaddaas oo dadkaas aan u qaadnay iyo dee islaamka waxaa loo baahanya mas-uuliyaddaas inaan darin amaam allahi waana la weydiinayaa nabigu wuxuu leehy calayhi asalaatu wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati intaas kadib waxaa madasha laga aqriyay bayaankii ay soo saareen golaha ku dhaqanka jubbada hoose oo lagu shaaciyey hogaanka salaadiinta gobolka jubbada hoose suldaan cabdiqani cabdulaahi guddoomiyaha odayaasha nuqbada gobolka jubbada hoose suldaan macalin maxamed cabdi duba afhageenka odayaasha
bismi illaahi araxmaani araxiim ujeedo bayaan salaadiinta walaayada jubbada hoose alxamdu lilaahi alkafuuru lwaduud wasalaatu wasalaamu calaa saaxibi almaqaami almaxmuud wacalaa aalihi wasaxbihi wa kullu man tamasaka bixabli lmamduud maanta oo ay taariikhdu tahay kow iyo labaatanka rabiicu taani kun afar boqol afartan iyo lix xijriga kuna beegan afar iyo labaatan bisha tobnaad laba kun labaatan iyo afar miilaadi waxay golaha dhaqanka wilaayada islaamiga jubbada hoose halkan ka dirayaan baaqan soo socda kadib kulan ay barbar socotay dowlo sharci ah oo qaadatay muddo toddoba maalin ah ayaa ugu dambeyn lagu soo saaray bayaanka soo socda kow waxay golaha odayaasha dhaqanka islaamiga ee jubbada hoose si diiran u soo dhoweynayaan dowladda toddobada maalin socotay si wanaagsanna ugu faa'iidaysteen labo salaadiinta gobolka waxay mar kale ku celinayaan inay u istaagayaan hirgelinta shareecada islaamka iyo adkeynta ballamadii ay horey ula galeen mujaahidiinta oo ahaa inay dhankooda looga imaan doonin islaamka saddex golahu wuxuu kulan ku doortay hoggaan guud oo loo doortay suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed guddoomiye xoghayn oo loo doortay cabdifataax xasan qalinleh iyo afhayeen oo loo doortay suldaan macalin maxamed cabdi duuba abwaan ismaaciil iraabi ayaa tix gabay ah ka soo jeediyey xafladda halkan waxaan kasoo jeedinayaa tix gabay oo lagu magacaabo baraaruga barbaarteenni way baylahdo boobtay gaaladiiye shareecadiina way baalmareen oo bannaanka ahaye beddelkeedu waa baybaliyo buudiyaan ahaye hadduu danabku biiriyo hadduu dahaabi idin sheegto baskii jahannamu booska helu boodayuu koraayey shareecada ninkii aad barteen aabba'iya hoyo albaqriyo ilaa birabbinaasaad ka bixinaysay bila loogu yeedhayay ee baarka loo fidhayay gorgoriyo markuu b s galuu beenshay nebigiiye jaxiimuuna boonow jartoo jeebka loo dhigaaye ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray waaliga walaayada islaamiga ah jubbada hoose sheekh axmed abu yunis waxaa loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan idinkana waa idinka doonaynaa maadaama xafiiska meesha ku yaallo in habeen iyo maalin aad u soo jeedaan sidii kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala aan kor ugu qaadanayn wa akhiiran warkay waxaan ku soo gabagabayn walaalayaal maadaama dowladeen iyo hadafkeen iyo tashigeen uu ku wareeganayay kitaabka allah subxaana wa tacaala inaan baranno kuna dhaqanno soo mahayn haddee kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala barashadiisa iyo ku dhaqankiisa ku camalfalkiisa maxaa u baahan yahay qofka marka hore inay diinta shariica islaamka barto waad dareemaysaan dee maogtahay waa is ognahay sooma waa iska warqabnaa nuqabada markan waxaa walaayada u samaysay muqarar oo soconaayo muddo lix bilood ah oo ku kooban laba mustaawo ah waxaa markan laga rabaa muqararkaas oo loo diyaariyey in ayaga isku dabaqaan naftooda ay ka bilaabaan dadkii ka dambeeyey oo mas-uuliyiintu ay u ahaayeenna ay ku dabaqaan ay gaarsiiyaan cilmiga cilmiga maogtahay haddii la bixiyo waa sii ziyaadayaa haddii aad haystana waa sii nuqsaamayaa wsal allahuma wslm calaa nabiyina moxamedi wcala alihi wasabi waslem ma aha golihii ugu horreeyey oo laga dhiso walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa walaayaadka islaamiga ah ee dalka ka dhistay hoggaan bulsho oo isku xihan madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu wadahadal la galo maamul goboleedyada ka soo horjeeda siyaasaddiisa muxsin xasan ayaa ka warramaya madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo bilihii lasoo dhaafay ee xurguf siyaasadeed oo xoogan kala dhexaysay qaar ka mid ah maamul goboleedyada uu shisheeyuhu dalka ka dhisay ayaa sheegay in markan uu diyaar u yahay in uu wadahadal la furo maamul goboleedyada ka soo horjeeda siyaasaddiisa dhanka kalena ka biyadiiday damacyo badan oo u maaganaa hirgelintooda xilli uu dhowaan xasan sheekh ka qaybgalayay kulan ka dhacay madaxtooyada dowladda federaalka kaasi oo ay ka soo qaybgaleen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxa uu xasan sheegay in uu diyaar u yahay in uu barbaryo maamul goboleedyada ka soo horjeeda sida jubbaland iyo puntland madaxweynayaasha dowlad goboleedyada madaxweynayaashaa nala jooga iyo kuwa naga maqanba dhammaantood aniga waa u wada mahad celinaya kii xataa maanta naga maqanna maalmo badanuu nala joogay oo wax badanuu nala aqbalay wax badanuu nala ansixiyey wax badanuu nala meelmariyey nimaan maalinna aan wax nala meelmadanin ka mid ma ah walaalaheen waa la hadlaynaa awalna waa la hadalnay haddana waa la hadlaynaa waa daba joogaynaa hadday naga ogolaadaan inaan u tagno waa u safraynaa waa u tegaynaa hadday naga ogolaadaan inay noo yimaadaan waa baryaynaa inay noo yimaadaan dhib iyo colaad iyo xumaan iyo xaggaan ka soo jirta ay ma jirto haddii hadda xoogaa yar ay jiraanne waxaasi waa wax bixi doono mustaqbalka dhow haddii alla yidhaah hadalkan uu xasan sheekh jeediyey ee calaacalka ah islamarkaana u muuqday mid uu ku beerlaxawsanayay siciid deni iyo axmed madoobe oo labadoodaba dhabarka u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka ayaa waxa uu ku soo aadaya iyada oo ay dowladda federaalka wajahaysa khilaafaad xooggan oo kala dhexeeya qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka dhisan dhowaan ayayna ahayd markii uu axmed madoobe ka dhaqaaqay shir ka dhacayay magaalada muqdisho islamarkaana uu ku martiqaaday xasan sheekh maxamuud warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga inta